wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka galmudug xasan cabdulqaadir xasan oo uu heliyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda ayaa magaalada dhuuse mareebka daahfuray shirka sanadlaha ah ee culimada galmudug shirkan oo socon doona muddo saddex maalin ah ayaa looga arinsanayaa dhinacyada xalinta colaadaha nabaddhiska anshaxa wanaagsan ee bulshada iyo doorka culimmada ee arrimaha bulshada guud ahaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka galmudug xildhibaan cabdiraxiin axmed bariise ayaa ugu horeyn shirka ka hadlaya culimmada marka waxaan rabnaa wasaaraddan waa wasaaraddoodii waa wasaarad ka shaqayso arrimo diin waadna og tihiinoo waxay ku salaysan tahay dowlad goboleedka badanaa sida wasaaradaha kale iyo heedaadaha loo tacaamulaan culamo tacaamusho marka waxaan rabnaa caqligiinna iyo xigmaddiinna inaan maalno waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysanno annaga culimmadan saldhig noo ah wax walboo ku saabsan shariica alislaamiya ayagaan rabnaa inaan dib ugu laabanno ayagaan rabnaa inay jiheeyaan sidaasoo jirtana waxaan ognahay inuu khilaafku mar walba jiraayo si guud iyo si gaara culammada meel walbay joogaan balse mar walba meesha jumhuurtay u badan tahay ay raajaxta waxaan rajahaynaa culammadeenna fuqahada ah oo soo dadaalay oo kitaabka iyo sunnada fiqhigii laga soo bixiyey fahamka fiican u yeeshay inay ku dadaalaan ummadda mideynteeda iyo jiheynteeda maadaama wakhti adag oo duulaanka maskaxda uu nagu socdo oo dhinac walba ah dhanka kale qaar ka mid ah culimo u diinkii shirkan ka qayb galay ayaa sheegay in muhiimad gaar ah uu shirkan u leeyahay bulshada iyo culimada isla markaana uu fududeynayo sidii culimmadu ay uga shaqayn lahaayeen arrimaha muhiimka u ah bulshada mar kasta marka waxaa taagan baahidaas oo cid kale aysan ku fillayn keligood ma ahan bulshada ay la shaqaynayaan laakiin waxay fahmi karaan ama garanayaan fadliga uu leeyahay islaaxa iyo ummadda in la dhex galo oo dee salaadii iyo cibaadada uu ka fadli badan yahay marka qaarkood lagu horumarinayo dadka muslimiinta walaalaha oo dariska meel kastay joogaanba baaq nabadeedna waa ugu baaqaynaa inay walaaloobaan daadinta iyo islaynta wax badan lagama faa-iidin meeshii xabaddu ka bilaabatay hal qarni ka hor unbaa weli laisku hor fadhiyaa waxaa laga dhaxlay in haldoorkii dhammaaday in dadka colaadoodii sii korartay ugu dambeynna wasiirka wasaaradda diinta ee awqaafta dowlad goboleedka galmudug xasan cabdulqaadir xasan ayaa shirkan si rasmi u daahfuray hala tashado weliba waxaan idinku bogaadinhayaa labada maalmood oo idiin dhiman inaad taladadiinna iyo aada ku darsatiin in aada u soo saartaan dadkan hadal anfaca guud ahaan oo ku saabsan dhinacyada ugu daran oo culummada laga raba inay ka hadlaan xagga dhiigga daadanhaya ha noqdo waxyaalo aan horay aanan u aqoonin oo dad la qafaalanhaya ha noqoto shirkan oo ay isugu yimaadaan culummada deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa la qabtaa sanadkiiba mar iyada oo looga arinsanayo arrimo muhiim ah oo lagu horumarinayo bulshada galmudug